In ka badan konton iyo toddoba arday oo isugu jira agoon iyo danyar ayaa deeq waxbarasho oo lacag la'aan ah ka helay iskuulka hoose iyo dhexe ee Maxamed Cali oo ku yaala laanta Heegan xaafadda Holwadaag ee magaalada Beledweyne. Maamulaha iskuulka Maxamed Cali Cabdulaahi Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa raadiyo Beerula ugu warramay deeqdan waxbarasho ee ay siiyeen ardayda iyo maadooyinka ay bartaan.
sanadkan waxaan deeq waxbarasho oo bilaash ah siinay konton iyo toba- toddoba arday konton iyo toddobadaas arday waxay isugu jiraan arday agoon danyar ee maadooyinka ay dhigtaan ee waa maadooyinka asaasiga ee dugsiga hoose iyo dhexe sida soomaaliga xisaabta carabiga tarbiyada islaamka ee, iyo wixii la mid ah deeqdaas waxbarasho waxaan u siinay ardaydii oo aan heli karin qarashaadka iskuulaadka kale lagu dhigto Qaar ka mid ah ardayda helay fursaddan waxbarasho ee lacag la'aanta ah oo u warramay raadiyo Beerlula ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin deeqda waxbarasho ee la siiyey iyagoo ka warbixiyey maadooyinka ay bartaan.
magacaygu waa cabdikaafi cismaan ibraahim waxaan dhigtaa iskuulka maxamed cali waxaan ku faraxsanahay in lee siiyo deeq waxbarasho maadooyinka ah barto waxaa waxaa ka mid ah xisaab carabi ingiliis tarbiyo waxaan ku bilaabayaa magacayga magacayga waa bishaar cabdi aadan waxaan ka mid ahay ardayda dhigata iskuulka maxamed cali waxaan ku faraxsanahay deeq waxbarasho inaan helo maadooyinka aan bartana waxaa ka mid ah maadada carabiga tarbiyada xisaabta iyo ingiriishka magacayga waa axmed mukhtaar cabdiqaadir waxaan dhigtaa iskuulka maxamed cali waxaan lii siiyey deeq waxbarasho sana dugsiyeedka cusub waxaan dhigtaa maadooyinka kale ah xisaab saynis carabi english tarbiyo Sanad kasta qaar ka mid ah goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada Beledweyne waxaa fursado waxbarasho oo lacag la'aan ah ka hela arday isugu jirta agoon iyo danyar inkastoo tiro intaas ka badan aanay helin fursado waxbarasho sababo la xiriiro iskuulada sida bilaashka ardayda wax ku bara oo ku yar magaalada